You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
lah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah Een, marka ugu horeysa waan salaamayaa dhammaantiin Een, gabdhaha iyo wiilasha barnaamijkan ka soo qayb galay Een, runtii waxaan dareemayaa gabdhuhu inay aada u badan yihiin maanta laakiin raggii meesha waa ka maqan yihiin dhaliishaasi waa jirtaa dadka la tuhumayana maadaama ay ragga ay ahaayeen oo dhibaatada geystayna waxay ahayd halkan inay ka soo muuqdaan oo xoog ay ku yimaadaan ahayd laakiin ma dhicin waxaan rajaynaynaa marka barnaamijyada kale oo noocan oo kale ah oo la isugu imanayo raggu inay ka soo qayb galaan soona camiraan meesha Een, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka hore gabdhaha walaalahaya ee barnaamijkan soo qabanqaabiyey waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin jasaakum allahu khayran runtii waa barnaamij loo baahnaa Een, waajibna ay nagu tahay annagu haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed ee waddamadan reer galbeedka ku dhaqan inaynu isugu nimaano barnaamijka noocan oo kale ah ee weliba tani ay tahay mid xasaasiya una baahan in hadalkeenna iyo een, waxa annagu aanu jecelnahay in arrintan laga qabtaa aanu halkan ka sheegno si codkeennu uu gaaro meelaha loogu talagalay dhagaha aanu doonayno inay maqlaanna ay u gaaraan laakiin annagu waxa weeye keliya maadaama arrintanu ay tahay baroordiiq iyo tacsiyeen ay tahay waxaanu rabnaa inaanu tacsida iyo baroordiiqdaas aanu ka qayb qaadanno halkanna aanu fariinteenna ka gudbinno waxaan jeclahay marka ugu horeysa inaan u tacsiyadeeyo een, familkii ay ka dhalatay ama qoyskii ay ka dhalatay gabadha yarta ee dhibaatadaasi intaas la eg inta la gaarsiiyey weliba nafteediina loo qoonsaday familkaas waxaan leeyahay ilaahay iyada samri im- macnaha samri iimaan allah idinka siiyo iyadana waxaan ilaahay uga baryayaa waaba gelaysaa haddii rabbi idme in jannad jannooyinkiisii fardoosahayd uu ka waraabiyo waddamada islaamka qaar ka mid ah gabdhuhu runtii waxay ku leeyihiin karaamo aada u weyn bay ku leeyihiin tusaale ahaan inkastoo waddamadaas hadda qaarkood ay dhibaatooyin ka jiraan gabadha marka aad baska la soo korto iska daa inaad kufsato ama aad ku xadgudubtee baska haddaad la soo korto ma ag fariisan kartid haddii kursiga ka u dhow ayada aad ag fariisataaye qofka ugu horeeyo baskaa joogaa baska kaa dejinaya oo meesha saaran ragga waxaa lagu weydiinaya marka yaa ku baneeyey gabadha inaa ag fariisato horta marka ugu horeysa dhaqan waxaa jira marka islaamku uu leeyahay oo gabdhaha runtii aad u karaameeyey waa lagu xadgudbi kartaasi waxay keentay marka intaa keliya maahane haddii dhibaato la gaarsiiyo gabdhahaasi ama kufsi iyo waxyaabo noocaasa loo geysto sharci adag baa ka yaala oo waddamada islaamka qaar waa waa dil wey way dilaan waddamadan westernka marka sharciyo runtii aad u ad adag ayaa ka yaala arrimaha loo yaqaano een, een, kufs- kufsashada ama reebka waxa la yidhaha mararka qaar inta badan weliba mararka qaar yaana oran waba ka xukun dheer yahay dilka waddamadan westernka oo gabadha la kufsadaaye oo weliba arrimahan oo kale si- macnaha een, waa- waaba adag tahay waddamada inay ka dhacaan laakiin haddiiba ay ka dhacdo iska daa qofkaasi xabsi daa'im baa lagu xukumaa sidoo kale een, miidiyaha iyo ma- eh, warbaahinta o dhan waxay ka hadashaa in muddo ay ay ar- arrintaasi ku soo celcelisaa yani taasi waxay ku caddaynaysaa marka een, ixtiraamka la siinayo gabdhaha meel walba oo ay joogaan haddii ay waddamadan westernka ku nool yihiin iyo haddii ay ku nool yihiin waddamada islaamka annagu marka su-aasha aan isweydiinayno waxa weeye soomaali ahaan gabdhaheennu xaggee joogaan waan dareemaya anigu mar walba waan la soo shaqeeyey gabdhaha een, runtii aad bay u dhibban yihiin iyagoo dhibban marka oo dhibaatadiina aan la ognahay oo ka warqabno in haddana ubadkooda loogu sii daraayo wax suurtagala maaha wax la qaadan karaa maahan wax aanu runtii aan dhegaysan karnana maahan waxaan jeclaan lahayn marka dadka mas-uuliyiinta sheeganaya ama mas-uuliyiinta ah ee soomaaliya ku nool inay arrintaasi u istaagaan oo ay wax ka qabtaan haddii iyagu aysan waxba ka qaban karin marka oo ragga ah aysan waxba ka qaban karin inay fursadda siiyaan gabdhaha iyagu inay iyagu inay isbadbaadiyaan oo fursad ay danahooda iskuna badbaadiyaan ay halkaasi ka sameeyaan maalan meesha arrintan way ka dhacday oo puntland-a een, dumarka xagga ku jira baarlamaanka ku jira maalan tusaale ahaan markaan soo qaato waa hal gabar wey marka maxay qaban kartaa gabadhaasi marka meesha keligeed maraysa maxay qaban kartaa hama qaban karto at least waxay ahayd inaad haddaydan gabdhahan ay badbaadin karin inaad 50 percent ka dhigtaan oo konton boqolkiiba meesha keentaan si ay iyagu isu badbaadshaan anigu waxaan qabaa in la sameeyo soomaaliya oo dhan wey reebka horta waxaa la yidhaahdo een, een, kufsigu soomaaliya oo dhan uu ka jiraa meel meel gooni u ah ma jirto laakiin inuu soo shaacbaxo oo sidaani u yimaado waxaa keentay social media social mediahu faa'iidana waa leeyahay khasaarana waa leeyahay faa'iidadiisi tanaa ka mid a lama maqli lahayn arrintan laakiin inaan ogaano annagu halkaan joogna waxaa noo keena waa social media wey laakiin waa maxay khasaaro uu leeyahay isagu laftigiisa social media waxaan arkaynay dad een, dad kale ku tilmaamaya inay arrintan ka macnaha ka dambeeyeen haddaadan hubin adigu qofkaas inuu arrintaasi ku jiray waxaa fiican inaad ka gaabsato ka aamusto sababtoo ah dembi baa iyada laftigeeda ka abuurmaya arrintan marka hadda kiiskan waxaa la ii sheegay in gacanta lagu hayo waxaana rajeynayaa insha allahu inuu si wanaagsan kusoo dhammaado dowladda puntland marka een, talada aan siinaya waxaa weeye in la sameeyo wax la yidhaahdo ama la abuuro commission arrintani wax ka qabta commission khaas u ah een, macnaha kufsiga khaas u ah in la sameeyo weliba gabar madax looga dhigo sharciga een, puntland iyo soomaaliyana wax laga bedelo oo la- sharciga la adkeeyo haddii ay dhibaato dhacdo gabdhaha lagu sameeya ay dhacdo in xukun adag uu qofkaasi muto dadka marka la sheegay inay arrintani ka dambeeyeen walaalow haddii haddaad i maqlaysaan haddaad ku jirtay arrinta tan fadlan sharciga hor imow saasay ku qorxoonta adigu isu soo qadim intaan lagu soo qaban waxaad tidhaahdaa dadkaasaan ku jiray wixii maaragtay sharciga uu ka qaban hala marsiiyo Een, abiilkaasna waa jeedinaya halkan waxaan uga tacsiyeynayaa caaisho ilyaas aadan qarjab wixii dhib soo gaaray ayada iyo ehelkeeda iyo gabdhaha soomaaliyeed iyo kuwa islaamka oo dhan baan uga tacsiyeynayaa intaa kadib waa laga hadlay hadalka muhiimaddiisii waana sii tafaftiraynaa waxa weeye waxaan maqlaynay dhibaato kasta oo ama dumarka soo gaadha ama ummadda soomaaliyeed soo gaadha sharcigaa la hor keenayaa iyo waxbaa laga qabanayaa dimiga doolood baa la yidhi dhegtiisu waxsan bay maqashaa ishiisuna ma aragto waxa weeye in hadal afka laga yidhaahdo waa wax sahlan laakiin in la fuliyo way adag tahay waxaana u tiirinayaa arrintaas saddex qolo amniyaadka maxkamadda iyo maamulka oo madaxweynuhu uu u sarreeyo hadduu mid federaal yahay iyo hadduu mid goboleed yahayba saddexda hawshaanu ay qusayso waa amniyaadka maxkamadda iyo madaxweyneyaasha waxa weeye qofku uma baahna in la yidhahdo cadaaladdaa la horkeenaya wuxuu u baahan yahay in lagu fuliyo cadaaladda haddii inta la horkeenay kilkisha layga dusiyo macno ma samaynayso in laygu fuliyaa loo baahan yahay xukunka waxaa kaloo jira labaatan iyo sagaal sana miya mise waa labaatan iyo sideed sanaynu islaynaynay taariikhda soomaalida laguma hayo ama hooyo ama aabe inta wiilkiisii soo qabtay yidhaahda cadaaladda ha lagu fuliyo dembigaas ilaa markii laga reebo nin reer garoowe ah oo ninkii sheekh axmed cabdiraxmaan dilkiisa ka qayb qaatay intuu amniyaadka u yimid wuxuu yidhi wiilkaygii waa kan raggii shiikha dilay buu ku jiray tilaabaha laga qaado waana lagu fuliyo waa la dilay sagaal iyo labaatankii sana ninkaasaa la hayaa ma hayno hooyo ama aabba tidhaaha wiilkaygii waxaanu sameeyey ee ha lagu fuliyo sharciga lama hayo waxaa weeye dhibku dadka ay haystaan way jecel yihiin cadaaladda in la mariyo qofka wax dhibay dadweynuhuna waa jecel yahay laakiin hooyada wiilkeedu ama wax kufsada ama wax dilo ama aabbaha wiilkiisu wax dilo wuxuu jecel yahay intuu furaha u dhiibo inuu yidhaahdo adisabage ama nairobi diyaaradu saar waxaana rogayna waa taa manado qabiilkao dhan baa raba ninka in adisaba la geeyo ama nairobi la geeyo aabbihiisaa raba walaalkiisaa raba laakiin reerka dhibanaha diyaar bay u yihiin in cadaaladda la hor keeno lagu fuliyo mana yeelo waxa weeye saddex inay caasho cadaalad rabto cindiga yaga ayaa u baahan qulubtayada ayaa rabta Een, quruxda insaannimada iyo soomaalinimada iyo muslimnimada ayaa ku jirta Een, bishimihiinii cad hadalkii ka yimid aqbal buu noqday biidnillaahi kariim maxkamadda garoowe waxay ku xukuntay dil toogasha allaha keligiihen cidina wax la wadaagin waxaan weydiisanayaa caasha iyo famligeedii iyo kuwa kale saddex kalaa jira oo ka dambeeyey inuu u gargaaro Een, hadalkayga anu waan si yar gaagaabinaya waaya waxaa laga yaabaa inuu igu fakado maanta arrintan aynu isugu nimid walaalayaal ma aha arrin caadi ah gabadh weligeed waa la xumayn jiray oo ninaan caqli lahayn wuu xumayn jiray laakiin caaisha iyo gabdhaha kale ee maanta ka dambeeya saddexdii way ka duwan yihiin waa caaisha ugu weyn kuwa kale way ka siiriyiin lix jir siddeed jir iyo lix jir kale weyn
waxaan codsanayaa soomaali weynta iyo madaxda puntland inaynan jiifsan ilaa ay wiilashii gabadha miskiinta ee xumeeyeen ay maxkamad saaraan oo ay cadaaladda soo bandhigaan oo dadweynaha iyo reerkeeda ay qanciyaan marka labaad soomaali weynta waxaan ka codsanayaa inay xoogga saaraan xaqa iyo cadaaladaha haweenka nebigu muxuu inagula dardaarmay qofkiinii wax xun arko oo la samaynayo gacanta wax kaga qabto hadduuna gacanta wax kaga qaban karayn carabka waxa kaga qabto hadduuna carabka wax kaga qaban karahayn qalbiga ha ka naco iimaankana intaasaa ugu yar Een, dhibtaas dhacday marar badanna dhacda awooddeennu ma gaadhsiisna inaynu gacanta wax kaga qabanno oo dadka mujrimiinta ah diinlaawayaasha ah damiirku ka xumaaday ee gabdhaha xumaynaya ee silcinaya ee dullaynaya inaynu gacanta wax kaga qabanno ma awoodno laakiin waxaynu awoodnaa inaynu afka aynu ka hadalno aynu nidhaahno waxaas waanu ka soo horjeednaa waxaas waa wax foolxun gabadh muslimadihii maxay tahay gabadh muslimada waxa ay tahay nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam wax badan inoo qeexay qur-aanka inooga sheekeeyey gabadha muslimanta iyo qiimaha ay ku fadhido xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegay muslimiintu gabadha waxay u yaqaanaan kariima waa qof karaamo leh oo xurmo leh oo qaaliyah oo dheeman iyo adduun oo dhan ka qaalisan waxaan aada iyo aada uga xunnahay dhibaatada lagu sameeyey gabadha yarta ah oo caaisho iyo kuwii kaleo ka horreeyay caaisho waxaa nagu socota dhibaato aada u fara badan waxaa nagu socota dhibaato aan raggeenu nooga gargaarayn haddaan nahay dumarka soomaaliyeed waxaa nagu socota dhibaato dadka yagii madaxda ahaa oo waayeelka ahaa oo qabiilka u talinayay ay raalli ka yihiin in dumarka la xumeeyo in la jir dilo hadduu aabbo u yahay iyo hadduu awoowo u yahay iyo hadduu abti u yahay iyo hadduu adeer u yahay midna aysan kala jeclay ay ku talagaleen inay shilimaad dhaafsadaan gabdhaha soomaaliyeed markii la xumeeyo oo la jir dilo oo ay qabiil iyo qurun ay ma aragtaaye ay raggii gabdhaha yararkaa saa u galay ee u badbaadiyaan haddaynu dumar nahay waa siday uma khayr u sheegtay waa inaynu isku tashanaa odayga weyn oo xil- oo ma aragtaa xilkaska ah oo ka xanuunsan waaye gabadha soomaaliyeed oo uu awoowaha u yahay oo uu adeerka u yahay oo uu abtiga u yahay oo uu aabbaha u yahay ka doortay wiil qabiilkiisa ah inuu xumeeyo inuu ku ciyaaro inuu siduu rabo ka yeelo waxana inooma aha ninkaas adeer inooma aha adeer inooma aha awoowe inooma aha abti inooma aha ninka gabadheena yarta ah ka xishoon waayey wiilka uu adeerka u yahay kuwa abtiga u yahay in uu qabiil ahaan uga difaaco oo uu yidhaahdo xeer baynu leenahay xeerkeenna aynu ku dhaqano waxa weeye samarkii waa soo yaraaday ciilkii waa inu ku batay dumar haddaynu nahay ragga waa inaan iska celinaa haddaan iska celin karno ilaahna waa noo himinayaa waa inaynu iska celinaa waa inaynu gabdhaheenna u dadaalnaa hadduu walaalkaa yahay hadduu aabbahaa yahay hadduu adeerkaa yahay shilinkii aada lahayd oo aad siinaysana ka cesho jilinkaa siinaysayna ka cesho ilaa uu kuu garto inaad gabadh soomaaliyeed tahay ilaa uu kuu garto inaan xaqaaga lagu tulan karin waa inaynu iska celinaa waa inaynu shilinkeenna ilaashanaa waa inaynu isu gurmanaa inteenaan dumara oo tirada badan oo halkaan joogta oo dumarka kala ka dhaqaalo badan waa inaynu dumarka dalka jooga wax la wadnaa waa inaynu shilinkeenna u aruurinaa waa inaynu wax tarnaa waa inaynu wardiyaal u tirnaa waa in aynu garab istaagnaa xuquuqda haddaynaan inagu garab istaagin haddii ilaahay fursad ina siiyey oo fursadeenna aanan ku gargaarin ilaahay wuxuu ku yidhi ninkii aan isu gargaarin ilaahayna uma gargaaro ha la isu gargaaro ha la dadaalo xuquuqda bini aadanka ha loo dadaalo gabdhaheenna yararkaa waxay barteen dumarkeenna waaweyn waxay barteen internationalka ayaan la xiriiri karnaa wafdi baan dirsan karnaa shilin baan aruurin karnaa gabdhahaan la gurman karnaa xuquuqda baarlamaankan wax ka raadsan karnaa runtii een, waxaan usoo istaagay inaan arrintaas ka hadlo waxaan aad ugu mahadcelinayaa ragga halkaan imaaday caawa oo kasoo qayb qa- galay een, magaalada melbourne rag badan waa joogaan laakiin een, kulligood ma imaan laakiin intaan runtii sharaf iyo mahad gaar ayay leeyihiin dumarku markasta waa maaragta waa soo buuxiyaan qolka Een, marka sida aan ii sheegay caasho ficilkii lagu sameeyey haddaan soomaali nahay waa inaan ka dhidhinaa runtii waa inaan ka dhidhinaa waayo een, een, qof muslina waxaas ma sameeyo qof ilaah ka baqaya ma sameeyo waxaas waa maya qof damiir le waxaas ma sameeyaa waa maya marka dadkan toddobadaa nin oo la sheegay oo hadda gacanta lagu haayo qaar xataa waxay ahaayeen dad ehelo isxiga ahaayeen qaar dadkii waxay ka mid ahaayeen gabadha raadinayay markii la raadinayay so ma garan een, ayay ka mid ahaayeen oo la shaqaynayay ayagoo og inay gabadhii dileen rag ma jiro la salaamayo anugu hadda odhan maayo raggan salaamaya laakiin gabdhaha salaamaya waxaan tacsi u diraynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelyaddii ay ka dhimatay caasha ilaahay ha u naxariisto caasha qoyskay ka dhalatay anigu waa aqiin awowgeedaan aqiin aabbaheed ma aqooniyo iyada midna laakiin awowgeedaan aqiin yacni gobolkaasna dadka ugu sharaf badan oo ugu qiimo badan ayay ahaayeen Een, waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay samir ha ka siiyo waa ehlu janno iyadu dembi male sakiir bay ahayd waana dembina waa laga galay oo waxaa maanta balaaya saaran tahay kuwii dembiga ka galay laakiin iyadu waa ehlu janno dembi ma laha Een, qoyskii ay ka dhalatay ilaahay samir ha ka siiyo tacsi baan ugu diraynaa waxaan kaloo tacsi u diraynaa dadka faraha badan oo lagu xasuuqay een, xamar ayagana tacsi baan ugu diraynaa waa dad soomaaliyeed oo ayagana balaaya xasuuqday Een, intaa ka bacdi anigu hadalka sii badin mahayo waxaan la hadlayaa keliya laba qolo puntland mid waa odayaasha puntland oo cimaamadaha wata oo fidnadan ka dambeeya oo kuwii hore sii daayey oo haddii ilaahay tankeeda leeyahay dhibtan oo dhan baa kuwa raadka u ah ayaga ah anigu waxaan leeyahay waxaad waxaa ku samaynaysaan waa gabdhihiinnii waa walaalihiin waa taad abtiga u ahaydeen waa taad adeerka u ahaydeen wallaahi bilaahi tallaahi dib bay idinku soo noqonaysaa wax alla waxaad lacag ka qaadataan gabadha inta la kusado aad lacag ka qaadataan dib bay idinku soo noqonaysaa haddana taan adigu aad dhashay kan lacag ka qaato ayay ku soo noqonaysaa Een, waxaan leeyahay ha laga qabto nimanka ah odayaasha ah dhaqan xumada iyo waxay nagu soo siyaadiyeen ha la joojiyo qolada fartiintaasaan u dirhayaa gobolkaas een, hadda amuurahan ka dhacahayaan gabar naaskeeda la qabtay baa toddoba boqol oo nin ku dhimata waa naas la qabtay oo saa loo qabtay maaha mid la kufsaday maantana waxay taagan tahay kuwa sakiirka inta la kufsaday in la jarjaro haddana xaggee dhaqankaas nooga yimi xaggee waxaas nooga yimaadeen ya war waxaas xaggee nooga yimaadeen waxaan leeyahay anigu fartiinta u farahayaa odayaashaas ha ka joojiyeen ummadda waxa ay ku wadaan ku- qolada ugu tare- qolada kale oo dowladda ah madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ra-iisul baarlamaanka baarlamaanka wasiirada kitaab bay mareen nin walbaba afar iyo tobankii boqolku gacanta saaray wuxuuna kitaabka u maray caasha inuu ilaaliyo xuquuqdeeda iyo nolosheeda maasha allah shucuurteena ma dareemi kartid maanta shucuurteena aad iyo aad bay u sareysaa cadaaladii aan ka filaynay dowladda puntland waa ay gaartay ee, go-aan aad iyo aad u qurux badan oo qancinaya shacabka puntland iyo shacabka soomaaliyeed iyo hooyo kasta oo maanta ku nool soomaaliya iyo dibaddaba aad ayay shucuurtooda u sarraysaa waana u mahad celinaynaa go-aankii ugu qiimaha badnaa lagu farxo ayay gaareen waxaanan u malaynayaa nin dambe oo rebista ah oo gabdhaha kursada kuwa faxaashida mujrimiinta ah oo samaynaya inay ku cibro qaadan doonaan gabar kasta waxaan rajaynayaa caasho ila mid ah from today inay socon doonto oo lugayn doonto iyadoo dareemaysa sayfatigeeda dareenkeeda yacni nabadgelyo aad iyo aad u sarrayn doono ayay jidka mari doonta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay go-aanka ay gaartay puntland nimankii caaisha sida xun u dilay siday u caaisho u dileen in ayagana loo dilo aad baan ugu faraxsannahay
Um, koleyba waa arrin aad iyo aad oo guul oo usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed baan leeyahay Um, go-aanka la gaarayna waa go-aan aad nooga farxiyey maanta oo aan lahayn meeting marka waxaan leeyahay dowladda puntland weligaaba horead u socotay hore u soco dembiilayaasha gabdhaha yaryar sidaa u galayna hadda waa la garanayaa sida loogu abaalgudo gabdhaheenna dumarkeenna markaa guul noo soo hoyatay weye maanta
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dowladdeena puntland magaceedii sharafteedii karaamadeedii inay maanta kor u soo qaaday ayadoo xuquuqda ilaalinaysa gabdhaheenna aad baan ugu mahad celinaynaa cadaaladana caasha heshaan u soo baxnay cadaaladdu waa muhiim sababtaa waxaa ku badbaadahaya gabdhaha waxaa ku badbaadaya wiilasha hadday gabdhuhu badbaadaan wiilashana waa badbaadahayaan marka cadaalad baanu maanta u soo baxnay caasha waa inay cadaalad hesho dowladda yada noo dhaaratay oo kitaabka gacanta noo saartay baarlamaanka yaga iyo madaxweynaha yaga waa inaanu say noogu dhaarteen cadaaladda u helo garsoorka waa inuu cadaaladdu ka shaqeeyo laamaha amnigu waa inay ka shaqeeyaan dhammaantayo waxaanu ka tacseynaynaa maanta isugu soo baxnay caasha cadaalad ha hesho waxaan rabnaa cadaalad caaisho arintii lagu sameeyey in loogu gudo cadaalad Een, intaas kadib een, waxaan kaloo halkan maan- macnaha een, uga tacsiinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed waxaa kaloo jiray gabdho kale oo kasii horeeyey saa ogtihiin oo caaisho kasii horeeyey oo qaarkood xataa een, xubinta taranka xabad looga dhuftay oo raggii ninkii waxaas u geystay weli asaguna uu joogo waxaan leenahay maamulka raggii dhibaatooyinka gabdhaha soomaaliya u geystay oo dhan ayagana in cadaaladaas iyo mid lamida la marsiiyo ayaan usoo jeedinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland Een, dhammaantiin waa idin salaamayaa mikrafoon kuma hadli jirin aad baan ma arka dowladdeenna waxaan leeyahay hambaliyo dowladda puntland dowladda soomaaliya waxaan leeyahay dhammaantood hambaliyo waxaan hambaliyo ugu leeyahay horta caaisha waxaan ka leeyahay inaa la raajicuun aad baan uga xunay gabadheenna yarta eh oo halkaa ka baxday laakiin waxaan ku faraxsanahay madaxweynahayga ayaa hambalyaynayaa deni iyo dowladdeeda sharafta leh iyo iyo iyo iyo iyo wadaadadayda meel kasta ay joogaan soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay hambaliyo caawa farxad bay ii tahay geeri baa i haysay waan ooyayey laakiin farxad waxaa iigu filan nimankii toddobada nin ahaa ee arxantararayaasha ahaa oo maanta la jooganayo aad baan ugu faraxsanahay hambalyo hambalyo hambalyo
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.